bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta aynu jecelnahay oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin sabti ah taariikhdu ay ku astaysan tahay labaatanka bisha setembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan weerar qorshaysan oo aan la ogeyn cidda sida rasmiga ah kaga dambeysay weerar subaxnimadii hore ee saaka lagu qaaday gaari oo watay maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa waxaa la tilmaamay inay ka dhasheen khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ilaalo la socotay maareeyaha garoonka diyaaradaha iyo saadaasha hawada ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale injineero wararka ayaa waxa ay tilmaamayaan in isbitaalka xalane ee ay gacanta ku hayaan ciidamada amisom la dhigay dhaawaca maareeyihii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho halkaasoo haatan lagu baxnaaninaya dhaawacii kasoo gaaray rasaas ay hugiyeen kooxo hubaysan oo gaarigiisi hordhiga gaari kale waxayna sidoo kale tilmaamayaan wararka in ay ku geeriyoodeen isla shilkaasi laba ruux oo ka mid ahayd dadkii la socday maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dadka ku dhowdhow goobta ay falkaas uu ka dhacay oo ah degmada wadajir ayaa waxa ay tilmaamayaan in dhaawacyo ay sidoo kale ay jiraan soo gaaray qaar ka mid ah dadkii la socday maareeyaha marka laga reebo maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxayna sidoo kale tilmaameen kooxihii falka geystay in goobtaasi ay isaga baxsadeen wasiirka gaadiidka ee xukuumadda soomaaliya siciid qorsheel ayaa ka hadlay dhaawaca kooxaha hubaysan ay u geysteen maareeyihii garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho cali madoobe kaasoona dhaawacu kasoo gaaray haatan lagu dhabiibayo isbitaalka xalane ee ay gacanta ku hayaan ciidamada amisom waxa uuna mar uu la hadlayay idaacadda ku hadasha afka dowladda uu sheegay wasiirku in xaaladiisa haatan ay tahay mid hagaagsan saacadaha soo aadanna uu la hadli doono saxaafadda injineer cali madaxii hay-adda diirista hawada iskaama saaka subaxda adigu sideedii iyo konta daqa meelahaas ayaa la isku dayey in maaragtay la dilo runtii waa ka badbaaday waa uun dhaawac ayuu hadda way xaaladiisu waana dhaawac fudud laakiin dhibaato waxay soo gaartay waa darawalkii la socday askarii la socday labadaasaa goobtii ku dhintay marka injineerka annaga hadda la joogna waana fiican yahay waa un baaritaan wax hadda lagu wadaa xabadu waa ku dhacday waa sax laakiin wax khataro hadda life threatening aho dhibaato intaa ka badan maaha dhakhaatiirta waxay yidhaaheen aad iyo aad buu u fiican yahay waana fiicnaanaya insha allah markuu fiicnaadana de way noqonaysaa inuu aad la hadashaan laakiin xaaladiisu waa stable wey waxay waa gacan gacanta bidix ayaa xabadu kaga taallaa isagu sidiisa kaleeto waa dhaawac laakiin wax hadda kasii weyno intaas ma jiraan marka waana hadlayaa aali wuu sheekaynayaa marka hadda wuxuu ku jiraa qaybtii raajada ayuu hadda ku jiraa marka bal wixii kaloo kasoo kordhan innaga in la socodsiina laakiin isagu ilahay waa ka badbaadiyey wallahi hadda kooxaan dhibta geysa waa kooxihii dhibta geysan jiray weeyaan wax hadda cusub maaha marka hadda wax la qabtana ma jiraan waa wax uun tilmaam kale ciidamadu ay ku daba jiraan marka waa ciidankaan aad u jecelahay in hawshaas muxuu ahaa ay ay nooga warramaan hadday wax helaan xeeda iyo haddii kale laakiin waa uun sida caadada ahayd oo qofka mas-uulka ah ama qofka muwaadinka soomaaliyeed dhibaato loogu geysan jira wax kaloo ay tahay ma jirto ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa goobta waxay ka dhacen gaaray walow aysan ku guulaysan inay gacanta kusoo dhigaan kooxo lala xiriirinayo inay ka dambeeyeen falkaasi waxaana inta badan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay weeraro qorshaysan oo noocaasi ah kuwaasoo lagu bartilmaameysanayo saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale dadka muhiimka u ah ee shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda ayaanan weli xakameynin ammaanka magaalada muqdisho xarunta dalka soomaaliya walow haatan laga dareemayo sare ukac dhanka ammaanka ah tan iyo wixii ka dambeeyey isbedelkii lagu sameeyey wasaaradda amniga ee xukuumadda soomaaliya waxaa maanta si rasmi ah kaga furmay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ee ku shiran baarlamaanka soomaaliya kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka xilli muddooyinkii lasoo dhaafay fasax ay ku kala maqnaayeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kalfadhiga shanaad ayaa waxaa maanta si rasmi ah u furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana kasoo qaybgalay inta badan baarlamaanka soomaaliya waxaa sidoo kale madasha goobjoog ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaana sidoo sidoo kale madasha joogay bahda warbaahinta kalfadhiga baarlamaanka ee soomaaliya ayaan ahaa mid in muddo ah la hadal hayay waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo hadalka kiisii ugu dheeraa qaatay uu tilmaamay in looga baahan yahay baarlamaanka soomaaliya muddada kooban ee u hartay dowladda in wax badane ay qabtaan xilli laga sugayo dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka dowladda federaalk ee soomaaliya hirgelinta sanada labada kun lix iyo tobanka in dalka ay ka dhacdo doorashooyin dadku ay soo doortaan cidda markaasi matalaysa waxaana baarlamaanka soomaaliya hore ay u sheegeen in kalfadhiga shanaad uu noqon doono mid furo u noqdo horumar laga gaaro dalka soomaaliya ama dib u dhac sida uu dhowaan ka dhawaajiyey mar uu dalka dib ugu soo laabtay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawade madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa khudbadiisa waxaa sidoo kale ka mid ahaa ammaan uu usoo jeediyey mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya iyo in howshooda ay sii dardargeliyaan xili laga sugayo howlo dhowr oo horyaala baarlamaanka soomaaliya kuwaasoo ay qayb ka yihiin heshiisyo dhowra oo ay soo gaartay xukuumadda kuwaasoo haatan horyaala mudanayaasha baarlamaanka ee soomaaliya in go-aan ay ka gaaraan waxaa sidoo kale baarlamaanka dhowaan la filayaa inay ka hadlaan arinta la xiriirta xadaynta badda soomaaliya oo dowladda federaalk ee gaar ahaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhowaan uu ka qoray warqad dacwo ah uu u gudbiyey maxkamadda caalamiga taasoo laga warsugayo jawaabta laga bixi karo xili baarlamaanka soomaaliyana hore ay u tilmaameen in lagama hadlaan ay tahay arinta la xiriirta xadaynta badda soomaaliya rofeor maxamed cumar dalxa oo aan kulanka kadib qadka telefoonka kula xidhiiray ayaa ii sheegay in baarlamaanka ay horyaalaan ajendayaal dhowr ah kuwaasoo la filayo in baarlamaanka uu holmariyo asigoona ku tilmaamay farxad in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu fura kalfadhiga baarlamaanka ee soomaaliya walow uu ka gaabsaday faahfaahin intaasi dheeriya inuu ka bixiyo mar waliba waad ogtahay maaragtay mar haddii baarlamaanka shir ama yacni kulan uu qabto mar waliba caada ahaan ajandayaasha haddii wax markaa socday aanan jirin inta badan guddoonka baarlamaanka ama shir guddoonka ayaa soo gudbinaya waxa markaasi laga hadlayo iyo wixii markaa loo ballamay ama loo kulmay maalintaasi marka tani waa de iyadu maalin caan ah furitaankeeda iyo maaragtay kasoo qaybgalkeedaba waxaa yacni baarlamaanka marweliyo sharaf u ah inuu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya uu maaragtay isaga uu kelimado ka yidhaahdo isagoo bogaadinayo baarlamaanka iyo waxuu talo iyo dhiiragelin uu hayo sidoo kale inuu ku afgeliyo maaragtay guud ahaan baarlamaanka maaragtay welihiisa sidaasoo kale ayaa shir guddoonkana markaa isagana wixii oga aadan talooyin ama soo bandhigid qorshaha kalfadhigan maaragtay shanaad marka sidaasay howlihii kale ee uu ku gudi gali doonaa wixii ka bilowda maanta ku ilaahay raalli ka noqdo ama ha uga yimaadaano hindiso sharciyeediyo dhinaca xukuumadda ama ajandayaal horey u yaalay oo guddoonku isagu markaa isaga iyo guddiga joogtada isla soo daraanidhiyeen kadibna baarlamaanka sidaa isagan uu kusoo hordhigi doono ayadoo mar weliba sidii caadada noo ahaydna qowl kasta guddiba maaragtay laga yaaba inay khusayso ordhac ahaan inuu guddigaasi baarlamaanka isaga u soo eego shuruucdana markaasi sidii ay iyada caadiyan iyadana ay ahaydna midba midda markaa haddana ee baarlamaanka ama xukuumadda ay danaynayso ama iban qeybaha kale ee dowladda iyagana uu baarlamaanka ku gudagalo marka sidaasay noogu socon doontaa hawsha maarta buylaayo ka hor furitaanka kalfadhiga baarlamaanka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa jiray in la xiray gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa wadada maka almukarama oo iyadu martaa nawaaxiga xarunta golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya taasoona loo diidayay marista gaadiidka dadweynaha iyo sidoo kale kuwa raaxada marka laga reebo gaadiidka ay wataan madaxda dowladda ama shaqaalaha u shaqeeya dowladda federaalk ee soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka laga helaya qayba ka mida gobolka galgaduud ayaa waxa ay tilmaamayaan in degmada guraceel ee gobolkaasi gacanta lagu dhigay sarkaal ka tirsan al-shabaab kaasoona ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya wararka halkaasi ka imaanaya ayaa waxa ay tilmaamayaan in sarkaalkan iyo sidoo kale tiro ilaaladiisa uu watay ay ka dhufeen garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho xilli aysan ka warhaynin madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya ugu xilsaaran duulista saadaash iyo hawada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wararka ayaa waxa ay sheegayaan in sarkaalkaasi sidoo kale lala qabtay tiro dhalinyaro ah oo ka mid ahayd ilaaladiisii waxayna wararka qaar tilmaamayaan in sarkaalkan shabaabka uu u socday hogaamiye hore kaga baxsaday magaalada muqdisho kaasoo haatan ku sugan qaybo ka mida degmada guraceel ee gobolkaasi galgaduud kaasoona lagu magacaabi jiray cabdiwaal oo haatan ku sugan halkaasi gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee degmada guraceel ee maamulka ahlusunna wal-jameeca cali baashi ayaa waxa uu tilmaamay haatan inay sidoo kale soconayaan baaritaano lagu hayo tiro dad ah oo loo hayo inay ka mid yihiin al-shabaab walow uusan carabaabin in sarkaalka la qabtay qayb uu ka yahay dadka baaritaanka lagu hayo runta barinta iyada ah inagu hadda dadka hadda la hayo dad aan leenahay waxay ka yimaadeen dhankaas iyo muqdisho xaggeeda ah hadda gaar ma u oranayno ciddii kaloo hadda kusoo birto ama xawar ha ka timaado ama dhankale ha ka timaadee baaritaanka socda kusoo baxdana waxay rabaan ha ahaadeene ammaanka muhiim ah ciddii loo arko inay dhibaato ku yihiinna waan iska qabanaya insha allahu tacaala dadkaas waxyaabaha looga hortegi karo ugu wanaagsani waxay yihiin ummaddu inay noqoto ummad iskaashanaysa islamarkaana u wada aragta nimankaasu dhibka ay samaynayaan inay wax dadka dhan dhibaato ku ah yihiin oo qof gaara aysan dhibaato ku ahayn ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan dalkaasi norway ayaa kulan waxa uu la qaatay dhigiisa dalkaasi norway waxaana labada dhinac ay ka wada hadleen sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka ka dhexeeya labada wadan ayadoona kulanka kadib war-saxaafadeed laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya lagu sheegay in dowladda norway ee ka ballanqaaday dowladda federaalk ee soomaaliya ka qayb qaadashada dibudhiska dalka soomaaliya iyo sidoo kale bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda waxayna tilmaameen sidoo kale inay dowladda norway qayb ka qaadan doonto sidii shacabka soomaaliyeed ay kaga faa'iidaysan lahaayeen kheyraadka ku jira gudaha dalkooda war-saxaafadeedka ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in labada dhinacba kulankooda uu kusoo dhammaaday si guul ah laislana afgartay in ajadayaasha laga wada hadlay la hirgeliyo dowladda norway ayaana haatan waxay qayb ka tahay dowladaha bixiya mushaaraadka shaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya qaarkood ayadoona inta badan wasaaradaha dowladda federaalk ee soomaaliya mushaaraadkooda ay bixiso dowladdaasi kulankan ayaa waxa uu ahaa mid kulanka ayaana lagu sheegay in ugu dambeyn is-afgarad uu kusoo dhammaaday ay wada gaareen labada dhinac ee soomaaliya iyo sidoo kale norway oo ay kala matalayeen labada ra-iisul wasaare wararka ka imaanaya degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa ay tilmaamayaan in caruur ay gudaha degmadaasi ugu geeriyoodeen cudurka jadeecada oo halkaasi ka dilaacay xilli maalmihii lasoo dhaafay nasi'adha looga deerinayay qayba ka mid a gobolka shabeellaha dhexe laamaha caafimaadka ee hay-adaha ka howlgala gudaha gobolkaasi ayaa ka dayrinaya xaaladda caafimaad ee deegaanada qaar ayadoona muddooyinkii lasoo dhaafay dadka ku dhaqan qayba ka mida gobolka shabeellaha dhexe ay si adah ula ildarnaayeen cudurka jadeecadoo deegaanadaasi ka dilaacay warkii oo aad kala socotay raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno sida iyo nabadgelyo